bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta aynu jecelnahayo meel waliba aad ku sugan tihiin waa maalinimo isniin ah taariikhduna ay ku astaysan tahay afariyo tobanka bisha abriil sannada labada kun afariyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheero dhan waxaa maanta magaalada muqdisho ka dhacay munaasabad baroordiiqaheed oo loogu baroordiiqayay dhacdadii afariyo tobankii bishii abriil ka dhacday sanadkii hore xarunta maxkamadaxarunta maxkamadda sare ee dalka soomaaliya xilli koox ka tirsan al-shabaab weerar qorshaysan ay ku qaadeen xaruntaasi ayagoona weerarkooda ugu horreyn daafur kaga dhigay qarax xooggan iyo sidoo kale rasaas daba socotay taasoona u shahashay in ay gudaha u galaan xarunta halkaasoo ayna in muddo ah ka dhex dagaalamayeen munaasabadda maanta lagu xusayay waxaa ka qaybgalay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo dad dhacdadaasi maalinka ay dhacaysa goobjoog u ah uuna ka mid ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka soomaaliya ceydiid cabdulaahi ilkaxanaf munaasabadda ayaa khudbado kala duwanay waxaa ka jeediyey mas-uuliyiintii ka qayb gashay ayadoona lagu dheeraaday ka hadalka maalintaasi iyo dhibaatadii dhacday waxaana la xasuustaa maalintaasi in dagaal soconayay muddo saddex saac ku dhowaad ah ay ku waxyeeloobeen dad aad u fara badan oo ay ugu badnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya bal aan dib ugu laabanna dhacdada maalintaasi ka dhacday xarunta maxkamadda dalka soomaaliya ee magaalada muqdisho shanqarta rasaasta iyo buuqa isdaba socday aad maqlaysaan waxay hordhac u aheeday dhacdadii maxkamadda ka dhacday kadib waxaa goobta soo gaaray ciidamada sida gaarka u tababaran ee ay lahayd dowladda soomaaliya waxayna galeen howlgal muddo saacado ah qaatay kaasoona ay kula wareegayeen dhismaha xarunta oo ay gacanta ku dhigeen ururka al-shabaab saacado kadib waxay soo gebagabeeyeen howlgalkaasi ayagoona sidoo kale intii dagaalkaasi uu soconayay daaqadaha maxkamadda ay leedahay ka soo daadguraynayay dadkii halkaasi ku xanibnaa oo ka mid ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka soomaaliya gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa ka hadlay goobta markii uu ka soo baxay kadib asiga iyo sidoo kale tiro dad ah oo goobtaasi ku go'doonsanaa intii dagaalka uu ka soconaya halkaasi aniga wax igu dhacay ma jirto gariirka rasaasay firilka iyo qurun iyo balaayo ilaa waxaan maqlay aniga afar qarax xafiiskayaan fadhiyino ma naqa anigoo meel iska rarnaa how hoostayna ka yeer haddee ka yeertana waa kala oran qololkaan galan ilaa hadda qolaa ku jirta jaranjaraa hadda girshidna loo soo saaray dhib weynaa dareeme waa naxna waa jarayna waa dhibaatoona waa buuxa laakiin u joogna dad saas u yaal inay seexdaan inay dhinteen ma kala helo laakiin nafta ma oo hadda ka gooniya intaas ma ay jiraan markaa qolka ka soo degeen jarajara haddana lagaga soo dejiya halkanaana nimid wax kaloo ka ogaan karnaan male anigu horta waxaan arkay dadka dhaawaca ahay dad miyir qabo mana miyirkooda taam yahay inta la xusuusta dhacdadaasi waxaa ku geeriyootay dad ka badan soddon iyo dhowr ruux halka tiro intaasi ka badanna dhaawacyo ay ka soo gaareen waxaan saacado sidaasaan u fogeen kadibna mas-uuliyadda weerarkaasi dusha u ritay ururka al-shabaab oo u hadlay afhayeenkooda guud cali maxamuud raagac cali dheere kaasoo tilmaamay in howlgalkaasi ay fuliyeen shan ruux oo ka tirsan guuto ay ugu talagaleen dagaalada caynkaasi ah
mujaahid oo ka mid a ee guutada mujaahidiinta u qaabilsan ifrimaasiga iyo dagaalada noocaas oo kaleeta ah iyadoo ilaahi tabaaraka wa tacaala uu ku guuleeyey inay cadowga cumugiisa ay kula dagaalaan muddo aada u dheer oo saddex saacadood iyo wax la jira oo ah meesha ay ugu magacaabaan maxkamadda gobolka banaadir halka oo ah saldhig u wadaa waxaa maxaakiim shaybaana ama maxkamada shaybaanka dawaaqidaas ay ku leeyihiin meesha iyadaa waxay runtii maayeen in alla intii ilaahi tabaaraka wa tacaala u qadaray oo waxa weeye ay asiibeen iyada oo runtii dhimashada nimanka iyagaa ee inta aanu xaqiijinay ay dhab tahay toddobiyo labaatan dhaawacooduna uu lixdameeyo ku dhadhow yahay munaasabadda maanta ka dhacday magaalada muqdisho mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay ayaa waxaa indhahooda ka muuqanayay shacuur aad u xun taasoona ay ku muujinayeen sida ay ugu xumaayeen dhacdadaasi dhacday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay sida lagama maarmaanka ay u tahay in la xasuusto maalintaasi xanuunka badan ee murugada ku reebtay shacabka soomaaliyeed asigoona alla ugu baryay intii ku geeriyootay in naxariistii janno uu ka waraabiyo waa mahadsan yihiin waxaan rabaa dee sida munaasabadda la loo wada sheegay aan ku bilowno ilaahay ha u naxariisto intii dhimatay runtii sida la wada sheego looga dhawaajiyey gacan aad iyo aad uga xaq daran iyo dulmi iyo baadila lagu dilay ayaga oo cadaalad u taagan ama cadaalad dalbaya marka waxaan leenahay annaguna iyo ahalkii iyo soomaali guud ahaan samir iimaan allah naga siiyo iyagana muxuu ahaaye jannadii firdows ilaahay ha ka waraabiyo ilaahay ha u naxariisto dembigooda allaha dhaafa waanu ducaynaynaa annagana gadaashood ilaahay nama fidnayaan leenahay Ee, cadaaladda iyo waxay tahay iyo muhiimadda ay mujtamaca u leedahay ama dowladnimada u leedahay aad iyo aad ayaa ayaa looga wada dhawaajiyey iyo diinteennu waxa ay ka tiri iyo had- weerarkii afar iyo tobankii bishii abril ee sanadkii hore ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta maxkamadda ayaa waxaa lagu xasuustaa inay ku geeriyoodeen laba abukaat oo si aada looga yaqaana magaalada muqdisho iyo sidoo kale hal wariye oo ka howlgelayay idaacadda ku hadasha afka dowladda ee raadiyo muqdisho iyo telefishinka iyo sidoo kale mas-uuliyiin dhowr ah oo ka mid ahaa howlwadeen- howlwadeennadii maxkamadda dalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo haatan ku sugan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa la sheegayaa xalay in weerar qorshaysan ay ku qaadeen koox ka tirsan ururka al-shabaab guriga halkaasi uu ka degan yahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya wararka ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal aad u xoogan uu ka dhacay meel aan sidaas ugu fogeen guriga uu kaga sugan yahay magaaladaasi ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyadoona dagaalku ay ka qayb qaadanayeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ee ka socda dalkaasi kenya iyo sieraleon wararka laga helaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa la sheegayaa in saacado kadib xaaladda magaaladaasi ay noqotay mid caadi ah iyadoona ciidamada maamulka jubba howlgallo ay ka sameeyeen kadib dhacdadaasi nawaaxiga goobta ay wax ka dhaceen ayagoona gacanta kusoo dhigay tiro dad ah sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay aan ka helayna magaalada kismaayo xaaladda magaalada kismaayo ayaa haatan waxay tahay mid degan iyadoona lasoo sheegaya in ra-iisul wasaaraha weli kulamo goone goone ah uu magaaladaasi kula leeyahay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale maamulka jubba ee uu hogaamiyey sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe ciidamada kenya ayaa waxaa la sheegayaa in howlgallo ay ka sameeyeen meel aan sidaas ugu fogeen caasimadda dalkaasi kenya ee nairobi ay gacanta kusoo dhigeen dad kor u dhaafaya kotomeeyo kuwaasoo lala xiriirinayo in gacansaar ay la leeyihiin ururka al-shabaab wararka laga helaya magaalada nairobi ee caasimadda dalkaasi kenya ayaa waxa ay sheegayaan in dadkasi gacanta lagu dhigay intooda badan ay ahaayeen dad kiyaan ah walow ay ku jiraan dad asalkooda oo kasoo jeeda dalka soomaaliya ciidamada kenya sarkaal u hadlay ayaa waxa uu sheegay in dadkaasi ay ahaayeen kuwo qorsheynayay weeraro ka dhanaa dalka kenya iyadoona la sheegay in dadkaasi ay ahaayeen dhammaantood dad gacansaar la leh ururka al-shabaab ee ka dagaalama qaybo ka mid a gudaha dalka soomaaliya kenyaanka maalmihii lasoo dhaafay waxay ka sameynayeen dalkaasi howlgallo ay ku baarayaan dadka ku dhaqan deegaanada ama dadka soo galootiga ah ee dalkaasi ayagoona soomaali aad u fara badan xabsiyada dhigay ciidamada kenya kuwaasoo lagu qaqabtay howlgal ka dhacay magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan bayle ayaa maanta waxa uu magaalada muqdisho ku soo dhoweeyey danjiraha dowladda burundi u fadhiya dalka soomaaliya cabdiraxmaan bayle wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya ayaa waraaqadihii aqoonsiga waxa uu ka gu- waraaqadihii caddaynta danjiranimo ka guddoomay mas-uulkani dowladda burundi ugu magacaaban dalka soomaaliya iyadoona si aad ah loogu soo dhoweeyey magaalada muqdisho wasiirka oo ka hadlay goob fagaara ah oo saxaafadda ay joogtay ayaa waxa uu tilmaamay in ay soo dhoweynayaan cid waliba oo gacan ka cid waliba oo magaalada muqdisho dib ugu furanaysa safaaradooda waxa uuna tilmaamay wasiirka in arrintani ay tahay mid sii xoojinayso xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya dowladaha burundi iyo soomaaliya maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho waxaa soo gaarayay danjirayaal dhowr ah kuwaasoo dalalkooda ay usoo magacaabeen magaalada muqdisho ee dalka soomaaliya waxaana maalmihii lasoo dhaafay sidoo kale jiray in madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya tiro safiiraha uu ka guddoomay waraaqadihii aqoonsiga ciidamada kenya oo ayaga weli ku howlan qaqabashada dadka soomaalida ee ku dhaqan dalkaasi kenya ayaa maanta waxaa tiro dad ah ay ka qabteen magaalada bambaasa ee dalkaasi kenya oo ah magaalada labaad ciidamada kenya ayaa waxaa lasoo sheegayaa in tiro soomaaliya oo ku dhaqneed magaalo xeebeedka bambaasa ay gacanta ku dhigeen iyagoona xabsiga u taxaabay waxaana lasoo sheegayaa in howlgalladaasi ay qayb ka yihiin kuwii maalmihii lasoo dhaafay ka soconayay xaafadda islii taasoona tacadiyo badani loogu geystay dad soomaaliya ah oo si sharci darro ah ku joogay dalkaasi kenya dowladda soomaaliya ayaana ka hadashay dhibaatooyinka lagu haya shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi kenya iyadoona dowladda ka muujisay walaac aad u xoogan kana codsatay mas-uuliyiinta dalka kenya in aan sida haatan loola dhaqmayo dadka soomaalida aan loola dhaqmin warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khayaarta aynu jecelnahay oo maanta oo isniina waa naga intaa warka waxaa idin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayna waa amiinoo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh